gaadhi ay leeyihiin ciidamada booliiska kenya ayaa lagu qarxiyey deegaanka gaarisa waxaana ku dhintay laba askari saddex kalena oo ay ku dhaawacmeen sida uu warbixintan ku eegayay wariyaha v o da maxamed faarax shirci
laba ka mid a ciidamada booliiska ayaa waxay ku dhinteen qarax lala beegsaday inta u dhexaysa waddada deegaanka langoorba iyo degmada modikari xilli ciidamada booliiska ay gaari ay lahaayeen halkaasi ay ku safrayeen qaraxaasi miinada ee waddada loo dhigay ciidamada booliiska waxaa sidoo kale ku dhaawacmay saddex ka mid ee ciidamada booliiska oo haatan lagu dabiibayo isbitaalka guud ee degmada gaarisa waxaana haatan halkaasi kusii qulqulaya tiro fara badan oo ciidamada booliiska oo halkaasi isku dayay in ay raacdaystaan ama gacanta kusoo dhigaan dableydaasi dhibaatada u geysatay dableydaasi qaraxa u geysatay gaarigaa ciidamada booliisku ay saarnaayeen oo haatani ay ciidamada booliisku daba socdaan cusmaan ibraahim cusmaan afmaroor guddoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada dhaab oo laanta afka soomaaliga v o eda dhankeedu iyaduna ay la xiriirtay ayaa waxa uu xaqiijinayaa dhacdadaasi in halkaasi ay ka dhacday culeys fara badanna dadka rayidka haatan dhacdooyinkaasi si xigxiga ay soo food saareen
lagta allangoar ba layidhaha oo markii tuulada xagarbuul saal looga soo baxe ah gaari oo gaarida booliiska ah in lagu qarxiyey in ay dhimashada tahay laba ruux saddexna ay dhaawac yihiin gaari iyo bahalkii inuu u basbeelay waxaa kaloo shirow aan ku daryay aan ka xumahay in laba toddobaad ay laba dhacdo tahay oo midna ay askarta ku dhimatay midna ay ku dhaawacantay yaa yaa lagu tuhmayaa oo dhibkan loo malaynayaa arrintaas sheekhu annaga qolyo oo la yidhaaho highway benetary ama burcadka dariiqa istaago unbu waddankanaga kenya qabaan qolyahan waa qolyihii jiraanka ee waddanka soomaaliya ee la dhihi jiray nimanka gaagaabnaa af soomaaliga lagu dhaho afka carabigana al-shabaab lagu dhaho kuwaas unbaa ka dambeeya cid kale oo tanka intaa la eg samayn karta oo maleh wixii kale waa dad dhalinyaro oo deegaanka ka tegey deegaanadan gaaris ka tegey ama gobolka meelo kale ka imaaday oo xaggaa ka soo jeeday laakiin salkaa waxaa iskale nimanka al-shabaab la yidhaaho ay dedegaa ka imaada inta u dhexaysa deegaanka allangoarba iyo degmada modikari oy dhacdani ka dhacday ayaa ila wareedyo kala duwan oo laanta afka soomaaliga v o eda ay la xiriirtay magacyadooda iyo muuqaalkooda iyo maqalkoodabana aana qarinay sababa dhanka amniga ayaa waxay xaqiijiyeen in halkaasi uu yaalla gaariga ciidamada booliiska oo intiisa badan dhintay sidoo kalena halkaasi laga soo qaaday saddexdaasi dhaawaca labadii kale meydkaana halkaasi lagala soo cararay waxayna sheegeen in koox la aaminsan yahay in ay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab oo in dhowaaledba deegaanadaasi ku dhuumaalaysanayay ay ahaayeen kuwa ka dambeeya dhacdadaasi waa sida dadka rayidka ee laanta afka soomaaliga v o ed ay u xaqiijiyeen waa tahay cabsi intee la-eg bay dadka deegaanka arrintan ku haysaa wallaahi niyahow dadka deegaanka cabsi bay ku haysaa maxaa yeelay eradii qaxootiga eryihii qaxootiga ee saddexda deegaan ahaa ifo oo laba ee dhagaxley iyo maxaan dhahaa kaambacaws iyo wixii oo dhan way soo buux dhaafeen abaarihii iyo colaadihii oo geeska afrika ka jiray bay soo dhaafeen marka waktigan oo meeshaas abaarna ay ka jirto oo kuwii waddanka ka qaxay xeryaha ku qaxay iyo kuwii dibadda ka soo kacay colaadaha iyo ka soo qaxay labaduba ay habeen iyo dhaanaysa inay waddadii caalamiga ahayd ee internationalka ee communitiga maaragtay international communitiga oo dadka kaalmeeyaan iyo nin kasta oo culmo iyo nin kasta oo oo maaragtay inuu ka faa'iidaysan rabo dadka inuu kaalmeeyo waddadii haddii loo taagan yahay dareenkanaga aada buu u sarreeya ilaahay baana rajo ka qabnaa insha allah maxay kula tahay xalka oo looga guulgaari karaa arrintan wallaahi xalka waan sheegay maalin dhaweyta waxaan ku idhi shicbiga iyo dowladda intay isfahmaan shicbiga la hubeeyo oo qolada la yidhaaho maxaan ku dhahaa macaawisley oo waddamo badan ka dagaalameen oo dowladdanada haata xadkanaga haata wax ka soo hoyiyeen qoladaa in la taageero oo waxaan cayayaanka ee dadka dhibhaya laga qabto aniga xalka sidaan buu leeyahay dowladdana waan u sheegay county commissionerka waa u sheegay dcga waa u sheegay laamaha amniga waa u sheegay meel aan ka sheegin warkaas shacabka maxaa looga baahan yahay shacabka waxaa looga baahan yahay waxaale wixii ay arkaan oo dhib inuu keenay ay ogyihiin inay aman kastaba soo sheegaan isbuucii laga soo tegay ayaa qarax noocan oo kalaa isla deegaankaasi inta u dhexaysa deegaanka sareedo iyo xagarbuul oo dhadhaab in ka yar sagaashan kilomitir u jiro sidan oo kale qarax loola beegsaday ciidamada booliiska dhibaatana loogu geystay tiro fara badan oo ciidamada booliiskuna halkaasi ay ku dhinteen dhacdooyinka saxiixiga inta badan waxay ka dhacayeen deegaanada faafi oo ahayd halka ilaa iyo haatan hakadka la geliyo hawsha tareenka hawsha wadada tareenka ee halkaasi ka soconaysay iyadoo qaraxyo loo geysanayay laamaha amniga ee sugayo saraakiisha jiniiska ee wadadaasi tareenka dhisayo dadka rayidkana argagax fara badan geliyey dowladda ayaa haatani waxay sheegtay inay daba socoto dad fara badan oo la aaminsan yahay in xiriir dhow ay la leeyihiin kooxda al-shabaab ayna u fududaynayaan in ay gudaha dalkani kenya soo galaan ama dhacdooyin ka geystaan waxayna dadka inta badan ka codsanaysay kulamo kala duwan oo lagu qabtay degmooyinka dadaab faafi ijaara iyo legdera iyo balambalaba in ay ka wada shaqeeyaan dhanka amniga dhammaan dadka ku dhaqan dowladduna ay u noqdaan kuwa u dhega nuglaado maxamed faarax shire v o a garisa